kulankan oo la qabto saddexdii bilba mara waxaa lagu eegaa waxyaabihii u qabsoomay wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland iyo hay-adaha bahawadaagta lale wasaaradda waxaana kulanka kasoo qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka jubbaland shaqaalaha iyo madaxwaxeedyada wasaaradda caafimaadka hay-adaha wasaaradda ka taageero horumarinta adeegyada caafimaadka deegaanka kulanka oo qodobo fara badan lase jeexjeexay islamarkaana lagu qaadaa dhigay saameynta daran ee xanuunka coronavirus uu kusoo labkaclay wejigii saddexaad degmooyin ka tirsan jubbaland waxaa ugu dambeyntii ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland waxaan rabaa muxuu ahaa inaan idiin hambaliyeeyo shirkan oo ah ah koorta committeeka ahaa coordinationka loo sameynayey waxaan idiin sheegayaa oo rabaa inaad ogaataan inuu yahay muhim shirkan wax weyn weyn waxa lagu soo daalayo o dhan meeshii lagu farqeyn lahaa wey lagu kala saadheyn lahaa wey waxaan rabaa hadduu ilaaha yidhaaho markaad dhammaysaan duldoolaha ka soo baxa inaad si fiican u buuxisaan oo duldoolaha ay ka dambe ay sii yaraadaan waxaan filayaa kii hore iyo kan isku mid ma noqonayaan kan wuu soo yaraanaya duldoolku ka dambena inuu sii yaraadaan rajeynayaan waxaan ku talin lahaa oo dhila xooggaa la saaro awareness strategy awareness-tiga marka si loo badiyo talaalka waa in wacyigelinta xoog la siiyaa ku darsada waxyaalaha ad xoogka saaraysaan wacyigelintu inay noqoto meelaha ugu waaweyn oo dhibaatada naga haysto wacyigelinta xumada weeye aan sameyno marka waa idin salaamayaa waxaan rajeynaya in war fiican idinka soo baxo wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland ayaa diiradda saartay saddexdii bil ee ugu dambeeyey la dagaalanka xanuunka coronavirus oo wejigiisi saddexaad saameyn badan ku haya bulsho badan oo ku nool degmooyinka xagar afmadow iyo deegaanka dhoobley iyo meelo ka tirsan jubbaland taasi oo saameyn daran xanuunka uu ku haya bulshada deegaanka islamarkaana ay korortay tirada dadka xanuunkan uu ka dhacayo iyo kuwa u dhimanaya